Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda madaxa mashaariicda xiriirka hay-adaha iskuduwaha wasaaradda xanaanada iyo xoolo dowlad goboleedka jubbaland iyo daahfurana towbaraha ku saabsan maareynta dhuldaaqsimeedka ku dareera deegaanada mashruuca samred oo taabagelyata hay-adda koobi xafiiska degmada doolowa tababarkunya ku faa-iideysado doonana guddiga kahortaga masiibooyinka iyo guddiga xalinta khilaafooyinka iyo qeybo shildhibana bulshada koreyntii iyo weliba tababarka ku hadalaya faarax cali cumar oo kumid mas-uuliyiinta hay-adda koobi iyo sharaxada kubiye tababarkan walyaawalaka barado doona maanta waxaan joognaa xafiiska koobi ee degmada doolow kaasoo maanta aan ku qabanay mashruuca samreb tababarkiisa grazing management plan at community level kaasoo mashruuca qayb ay ka yihiin toddobada tuulo oo ka socda mashruuca waxaana naga soo qaybgalay maamulka degmada wasaaradda xanaanadii xoolaha ee goboleedka jubbaland kaasoo nagu talagalnay seminaarkan dadka inaan ku barno dhuldaaqsimeedka iyo xaalufinta dhirta sharciyada dhuldaaqsimeedka u yaala tuulooyinka inaan maaragtay dhanka seminaar dhankaas aan siino kaasoon ugu talagalnay in maaragtay aan aqoontooda sare u qaadno taasoo ah caqabadaha ka dhasho dhuldaaqsimeedyada xaluhelidda caqabadaha ka dhasho iskudhacyada ka dhaca kaasoo nagu talagalnay qeybaha kala duwan ee tuulooyinkaas inay nagala soo qayb galaan waxaan ka sameynay tuulooyinkaas ay koobi ka sameysay guddiyo kala duwan kaasoo ka shaqeeya arrimahan dhuldaaqsimeedyada qeybihiis kala duwan kuwa risaafka ah iyo kuwa hadda la isticmaalo waxayna dadka inta badan ka faa'iideen seminaarkaas qeybo kala duwan sida xalinta khilaafaadka oo kaleeta ah markii isku dhacdhanka kala imaada khilaafaadka dhuldaaqsimeedyada
aana ku mid ee madaxda oo gobro ku haayeen tababarku ayaa mahadnagan hay-adda koobi oo tababarka ku hadaleen iyo kala dardaaraminga bulshada walyaabo la baraay iyo ku faa'iidaysadana hay-adda koobina waxaan ugu mahad celinayaa siminaarada mar walba soo celisa ugu mahad celinayaa waad mahadsantihiin shirkaad sida agaasankiisa iyo siaad nagu soo hagaajiseen koobi ahaan waa ugu mahad celinaa shaqada badan ee koobi qabatana waa ugu mahad celinayaa qolo waxaa jirtaba sheegata doolow oo hal maalin aan siminaarka ugu yeerayn oo hal maalin shaqa laysugu imaadayna doolowna sheegto maxaan ka qabatay markii laah intaasoo malaalina sheeganaysa oo hay-adaha ka mid way jirtaa waa tuuliga mar shirarka qaarkood qola deeqbixiyaashu markay imaadaan qola waxaan kuwa imaanaysa anigu waxaasaan qaban jire ayaga warbixi kule maxaan warbixiya xooga kama ogiye dadkana been aan u sheega ummaddana annan been aan sheega naftayda idinka marka waxaa laydinka rabaa inaad samaystaan xer iyo nidaam iyo qaabkii a uga hortagi lahaydeen in aan dhirtaas aan la xaalufin aanoo ku mid a guddiyadii ku faa'iidaysadii tobabarkunya ku hadlenga walyaawayaa fahmenga muddada usa dareeree tobabarkunga ayaa mar labaad waxay noo noqotay dhiirigelin tababarada ayoo noo qabanaysa hay-adda koobi inaan macnaha la jarin dhirta dhulka la jarin la fasahaadinin la oodin dhirta maaragtay maaragtay la beero waxna la sii beero oo tii hore oo ku taaleen la badbaadiyo wax weyn aan ka faa'iidiyo waa waxaan aqaano la isii baray waayo dadku dhirta sembergii dagaalaa ka dhaco dhibbaa ka dhaco holbaa ka dhaco qaabka bulshadaas loola dhaqmi lahaba halkaan laiga baray dadka inaan loola dagaalamin inaan wax la gaarsiinin qofka in waxaas laga wacyigeliyo la fahansiiyo dhirta inuu asaga leeyahay asagoo ku manafacada dunyada u daaqda holbu daaqayso annaguna waan qaadan hawshaas waa la gudoomaynaa intii aan ka nabada bulshada inta noo imaado inaan ka wacigelinno hawshaas ay nala qaataan baan ad rujayna